allah u naxariista brofesor maxamed cali kalaay oo ka mid ahaa aqoon-yahanada sida weyn looga yaqaano koonfurta soomaaliya ayaa habeennimadii xalay ku geeriyooday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gelinkii dambe ee shalay ayuu shaqo maalmeedkiisa caadiga kasoo laabtay isagoona tegay hoyga uu ka deganaa magaalada baydhabo sida uu v o u sheegay fawzi cabdinuur oo si aada ay saaxiibo u ahaayeen brofesor kalaay maadaama ay muddo soo wada shaqeeyeen fawzi cabdinuur wuxuu kaloo sheegay in xalay sagaalkii habeennimo ay ugu dambeysay brofesor kalaay wax xanuunana uusan qabin xilligaasi tii rabi baa timid laakiin wax cudur oo maanta uu la jiifi ma jirin aada u fiicnaa wax fireena ma jirin si fiican ayaan ku kala tagnay abaare kowdii habeennima lasoo qabtay labadii martay wuxuu keenay inuu maaragtay xoogaa kaah iyo wax keeno saddexdii waxna saas uu ku dhintay marka cudurkiisao dhan xalay ayuu ahaa xalayna ilaah baa naga jeclaaday naga obsaday marka ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun brofesor maxamed cali kalaay ayaa ahaa aasaasihii jaamacadda koonfurta soomaaliya oo ahayd jaamacaddii ugu horreysay ee laga furay magaalada baydhabo wuxuuna door weyn ku lahaa horumarka waxbarashada magaalada baydhabo oo haatan ku dhowaad toban jaamacadood ay ka furan tahay fawzi cabdinuur ayaan weydiiyey kaalinta brofesor maxamed cali kalaay uu ku lahaa horumarka waxbarashada gobolka baay waxaa runtii uu ku dhex jiray waxbarasho iyo baxwi waxbarasho ayuu ku dhex jiray runtiina wuxuu ahaa aabihii waxaa loogu magacaaba waxbarashada deegaanadan maaragtay koonfur galbeed laakiin runtii wuxuu ahaa haljoog soomaaliyeed soomaalidan ka dhexeeyo runtii maqaamada waxbarashada looga hadlana runtii door ku lahaa allaha u naxariistee brofesor maxamed cali kalaay wuxuu kaloo ahaa hogaanka ururada bulshada rayidka iyo aqoon-yahanada qalimaalka dowladii carta oo uu madaxweynaha ka ahaa cabdiqaasim salaad xasan wuxuu soo noqday brofesor kalaay wasiirka hiddaha iyo tacliinta sare brofesor maxamed cali kalaay wuxuu dhashay kun sagaal boqol konton iyo lixdii wuxuuna ku dhashay degmada luuq ee gobolka gado dugsigiisa qur-aanka wuxuu kusoo qaatay degmada luuq waxbarashadiisa hoose dhexe iyo sare wuxuu ku qaatay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kadib wuxuu ku biiray ardayda jaamacadda kuliyadda waxbarashada ee lafoole wuxuuna markii jaamacadda lafoole uu dhammeeyey shaqo macalinimo iyo maamulo waxbarasho kasoo noqday magaalada muqdisho tan iyo intii ay jirtay dowladdii dhexe ee dalka markii dowladda ay burburtay dib ayuu ugu soo laabtay magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo